raxmaan raxiim duhur wanaagsan khiyaartii awooda nagala xididaay waa afarta bisha afraad ee abril sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka uu radio muqdisho oo idiinhayo waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey qodobadii ka soo baxay shirkii garowe wasiire ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta ka kala qayb galay boqolaal shacab ah salaad roobdoona masjidka isbahaysiga islaamka xilli roobabkii la filayay aysan diin webiga shabeelle uu biyo guray taasi oo saamayn ku keentay dadka iyo dunyada taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay saraakiil ka tirsan dowladda masar iyagoo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa dhismaha iyo tababarka ciidanka xoogga dalka guddoomiyaha golaha baarlamanka soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa kulan si kala gaargaar ah ula qaatay taaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masaarida ee qaaradda afrika ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa fashiliyey gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasi oo maleeshiyaadku ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka rayidka ah jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada minnesota ee waddanka maraykanka ayaa munaasabad soo dhoweyna u sameeyey mudane ka tirsan baarlamanka soomaaliya akhbaaraadka dibadda ee radio muqdisho duhurnimadan oo idiinhaya waxaa ka mid ah midooda yurub ayaa markii ugu horraysay bilowday in dadka magangelya doonka ahi ay ka soo cararaya dagaalada ka dhacaya dalalka siiriya iyo ciraaq ay dib ugu celiso waddankaasi turkiga
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellite adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
duhur wanaagsan intaas aad maqasheen waxay ahaayeen wararka iyagii ugu darkaruna warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey qodobadii ka soo baxay shirkii garowe ee ay wada gaareen dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka puntland ee la xidhiidha doorashooyinka sanadka laba kun lix iyo tobanka iyo habka ay u dhacayaan war qoraala oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu soo dhoweynayaa heshiiska ay magaalada garoowe ku kala sixideen dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland kaasi oo ku aadanaa qaabka doorashada ee sanadka laba kun lix iyo tobanka waxaan si diiran usoo dhoweynaynaa tallaabada horumar kale oo dhabaha u xaaraysa in soomaaliya ay sanadkan ka qabsoomaan doorashooyin loo wada dhan yahay heshiiskan ayaa waxa uu sidoo kale ka turjumayaa biseylka siyaasadeed ee soomaaliya ee ku aadan arrimaha doorashooyinka la filaya inay dalka ka dhacaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay si wada jira u taageeraan hanaanka siyaasadeed ee dalka oo uu sheegay in uu fure u yahay horumarka nabadda iyo dib u dhiska dalka ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa waxa ugu baaqay guud ahaan ummadda soomaaliyeed dalka iyo dibaddiisaba iyo beesha caalamku inay u gargaaraan dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira qeybo ka mida soomaaliya wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta kala qeybgalay boqolaal shacaba salaad roobdoona masjidka isbahaysiga islaamka xilli roobabkii la filayay ay sandiin webiga shabeellena uu biyo guray taasi oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada nuur saciid taaliil ayaa inoo soo koobaya
wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya iyo wasiirka beeraha shacab aada u fara badan oo isugu jira dhalinyaro haween iyo culamowdiin soomaaliyeed ayaa ka qayb galay alibari loo sameynayay inuu ilaahay ummadda soomaaliyeed ka dulqaado dhibaatooyinka kala duwan ee dalka jira salaada kadib ayaa culamuddiinka soomaaliyeed waxa ay shacabka soomaaliyeed ugu baaqeen in dhammaan ay u istaagaan sidii ilaahay ay ugu bari lahaayeen in dhibaatada uu ka dulqaado wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta cabdiqaadir sheekh cali ibraahim bakdaadi ayaa ugu horeyn alla subxaana wa tacaala ugu bariyay shacabka soomaaliyeed inuu ka dulqaado dhibaatooyin kala duwan ee dalka jira
ilaahay ha nooga dulqaado dhibaatadanna haysata yaa rabbi darranaa karamut ilaah waxaana kadiyey deeqsinnimadaada ilaah waxaana kadiyey arxamuraaximinnimadaada ilaah waxaana kadiyey juudkaagaana kadiyey ilaahayow rabbi oo raxmaanow اللهم لا تأخذنا بسفاهتنا ولا بظلمنا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهي وعرك النوتي وحولها النوترري وفضلك إبادك بلك النغس وصار وحوك أني عقلي أني قرشد أني قراتك أنمي إله سبحانه وتعالى وبيضا نوبرقي إله أمد عن دباطة هيسة ربي ورحمانه عيدان أذيك أهين وكقالي كرم الجفتة إلهي وهنوقب من العصيان كأن هنوقب من ربي ورحمانه إله عاصلنا أنها noo qabanin ummadda soomaaliyeed waa dad islaama ilaahay rabbi oo raxmaana waxaan kuugu tawasulaynaa islaamnimadaan kuugu tawasulaynaa salaadaan kuugu tawasulaynaa qibladaan u jahaysanaynaan kuugu tawasulaynaa rabbiya waa ognahay caasiyaal inaan nahay laakiin cisyaankeenna dembidhaafkaagaa ka weyn rabbi oo raxmaanow
sidoo kale wasiirka beeraha ee dowladda soomaaliya ayaa dhankiisa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay si gaar iyo si guudba ilaahay ugu baryaan inay isku soo bax sameeyaan islamarkaana ilaahay ugu baryin dhibaatada uu ka dulqaado sida dhanka abaaraha iyo ammaanka dalka
walaalayaal intana maqlaysa iyo inta joogtaba toobad run ah ilaahay aan ula noqonno taasaa wax iga taraysa waxaana rajaynaynaa biidni illaahi dhibkan ilaahay inuu naga qaado
ugu dambayntii wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa ayaa shacabka soomaaliyeed kula dardaarmay isagana dhankiisa isagoo sheegay in loo baahan yahay in dhammaan gobollada dalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa inay iyaguna ilaahay ka baryaan in abaarta iyo sidoo kale nabadgelyo darada dalka jirta uu ka dulqaado isagoo sidoo kale ka baryay shacabka soomaaliyeed inay meel ugu soo wada jeestaan dhagarta cadowga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab
in la ducaysto oo dadku ay si gaara iyo si guud intaba u ducaystaan mas-uuliyiinta iyo shacabka iyo kor iyo hoosba in loo ducaysto kuwa fidnada wada ee dadka abaartaas iyo duruurtaas ay saxaafadda ku dhac wadanayn ilaahay ummadda ka qabto in loo duceeyo oo ilaahay ummadda uu ka qabto qaraxdooda iyo dhibkooda iyo xanuunkoodaba abaartay qayb ka yihiin dhibkay qayb ka yihiin daxdiga iyo balaayaday qayb ka yihiin ilaahay ummadda ha ka faydo ummaddu ha ducaysato in ilaahay culayskan ka faydo ilaahayna waa faydaya insha allahu
dhinaca kale waxaa munaasabad roobdoona lagu qabtay gobolka bakool taasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa salaada kadib la hadlay warbaahinta qaranka mid ka mid a culimadiinkii ka qayb galay salaada iyo guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin oo sheegay inay muhiim tahay in dadku ay baryaan allahooda si uu dhibaatada uga dulqaado ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa fashiliyey gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxaa kaasi oo maleeshiyaadku ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed nuur siciid tahliil ayaa faahfaahinta warkan mar kale inoo hay
maqaayadda blue sky ee ku taalo nawaaxiga tiyaatarka ee magaalada muqdisho ayaa kooxda dhagalqabayaasha awgusa waxa ay soo agdhigeen gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxaa kaasi oo noociisu yahay sbashio oo ah gaariga nooca raaxada iyadoo maqaayadaasina ay ku waxweynayeen shacabka soomaaliyeed oo aada u tiro badan sidoo kale maqaayadda blue sky waxaa kasoo horjeeda maqaayadda albeeg oo iyadana ka mid ah maqaayadaha dhowaan lagu soo kordhiyay magaalada muqdisho kooxda dhagalqabayaasha ugus ayaana u suuragelin inay khasaarihii ay rabeen geystaan iyadoo durbadiiba ciidanka nabasugida iyo sirdoonka qaranka ay fashiliyeen gaarigaasi laga soo buuxiyay walxaa qarxa iyadoo ciidanka niisa qaybtooda miinabaarista ee loo yaqaano for fora ay durbadiiba gaarigaasi kala fureen islamarkaana ka saaray waxyaabaha qarxa iyagoo sidoo kale gaarigaasi watay waxaana iminka uu ku jiraa gacanta nabasugida iyo sirdoonka qaranka afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa warbaahinta kula hadlay soo horjeedka maqaayadda blue sky isagoo sheegay in la fashiliyay dhagartii ay kooxda al-shabaab u doonayeen inay ku dhibaateeyaan ama ay ku gumaadaan shacabka soomaaliyeed
iriddeeda oo kooxdii dhagarqabayaasha ahayd ee cadowga ummadda soomaaliyeed ahayd ayaysa gaari waxyaabaha qaxra ka soo buuxiyeen ay shacabkii masaakiinta ahaa ee labada maqaaxi iyo albeeg iyo maqaaxyada blue skyl ahaa hortooda dhigeen ayayba tageen ilaahay baa maadda iska le waa la arkay durbadiiba kadibna hay-adaha ammaanka ayaa lagu wargeliyey ciidamada miinabaariyaasha ee qaranku leeyahay ee nabadsugidu leedahay koor koor ayaa durbadiiba qarixii gaariga ka furay sida haddaba arkaydeen oo adoon wax dhibaataa geysanin ay si nabadgeliyaan gaarigii ay uga fureen miinadii ku xirnayd oo aad iyo aad u weyneed oo ay ku soo xidheen rash kabarka baabuurka dhexdiisa ay inta banneeyeen ay bamkaas weyn ku soo xidheen
afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdilfataax cumar xalane ayuu ahaa oo ka hadlayay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo maanta fashiliyey gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo algirgixisada al-shabaab ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay saraakiil ka tirsan dowladda masar iyaga oo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa dhismaha iyo tababarka ciidanka xoogga dalka maxamed xasan cali ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
kulankan uu taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kula qaatay xarunta taliska ciidanka xoogga dalka ee magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida dowladda masar ee qaybta ka ahaa wafdigii ka socday dowladdaasi ee shalay soo gaaray magaalada muqdisho ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin xoojinta cilaaqaadka ka dhexeeya labada dal ee la xiriira dhinaca ciidamada iyo sidii dowladda masar ay u qayb qaadan lahayd dhismaha iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa abaandulaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeye gaas maxamed aadan axmed oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ee kulankaasi looga hadlay iyagoo daba jooga boqoshooyinkii dowladdeenu u isaga daba tagtay dowladda masar ka jawaabaya iskaashiga iyo xiriirka cilaaqaadka labada dal ama siyaasi ha noqdo ama dhaqaale ha noqdo ama arrimo bulsho ha noqdo ama arrimo nabadgelye ha noqdee u socday in cilaaqaadkaas la lasii xoojo meeshoodan laga wado wixii laysla qabsan karo oo laysla qabsado wixii inaga gaar ahaan laynooga caawin karona laynooga caawiyo qasdiga wafdiga oo saa u socday ayaa qaybtii annaga saameynta nagu lahayd ee xoogga dalka soomaaliyeed ayay noogu yimi xarunta xoogga dalka soomaaliyeed ee taliska guud
taliyaha ciidanka xoogga dalka ayuu ahaa oo ugu dambeeyey warbixintii waryahayaga maxamed xasan cali ee la xiriirtay kulankii taliyuhu ula qaatay kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masaarida iyo saraakiil ka tirsan dowladda waddankaasi oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dowladood ee la xidhiira dhinaca milatariga guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa kulan la qaatay kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka masar ee qaaradda afrika cabdirashiid nuur ibraahin ayaan qadka taleefonka kula xidhiiray oo aan wax ka weydiiyo kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay
xubnaha ra-iisul ku-xigeenka dalka wasiirka amniga wasiirka haweenka iyo arrimaha xaquuqul aadanaha iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda waddankaasi masar iyo safiirka waddanka masar ee u fadhiya waddankeena soomaaliya sidoo kale waxaa goobjooga wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalkana soomaaliya axmed cali kadiye iyo safiirka dowladda soomaaliya ambasador cabdirasaaq sheekh camar waxayna ka wada hadlayaan xiriirka labada dowladood sidana ra-iisul wasaare dalka mudane maxamed cumar cabdiqaalib oo warbixin guud uu ka siiyey horumarada waddanka xilligan ka socda iyo dowladda guulaha ay gaartay dhanka haddii ayaan lahayd adeegyada caafimaadka waxbarashada ganacsiga iyo in la xoojiyo ganacsiga ka dhexeeya dowladaha masar iyo soomaaliya oo ah mid aada u qoto dheer
dhanka kale wafdigan ka socday dowladda masaarida ayaa waxa ay kulan la qaateen guddoomiyaha golaha baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo ay kala hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashi la xidhiidha labada baarlamaan ee masaarida iyo kan federaalka soomaaliya waxaa sidoo kale wafdigan ay kulan la yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada ka jira dalka oo ay ka wada hadleen sidii looga taageeri lahaa dhinacyada horumarka iyo arrimaha bulshada jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada minnesota ee waddanka maraykanka ayaa munaasabad soo dhoweyna u sameeyey mudane ka tirsan baarlamanka soomaaliya cabdixakiin cumar jimcaale ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray magaalada minneabolis kulan ballaaran oo ku saabsanaa sidii looga hortegi lahaa falalka jinsi nacaybka ah oo ku soo badanaya dalkani xilli loo diyaar garoobayo doorasho dalka ka dhacda oo ayna kasoo qayb galeen laamaha ammaanka xeerilaalyaha guud ee gobolka minnesota qaar ka mida imaamada masaajidada iyo weliba sidaasi oo kale dadka iyagu u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan minnesota ayaa lagu qabtay xarunta badbaadada dadweynaha ee degmada henefy count ee gobolka minnesota mr andrew luger oo ah xeer ilaaliyaha guud ee gobolka minnesota oo kulankaasi daafurayay ayaa waxa uu sheegay in laamaha ammaanka gobolka looga baahan yahay laba mas-uuliyadood isagoo hadlayna waxa uu yidhi
Those of us in law enforcement have two very important and difficult jobs that we must accomplish at the exact same time. One, we have to keep the people of Minnesota safe. all the people. Two, we have to protect at risk communities from hate crimes and the backlash from fear, hatred, and anxiety. We have to do both, and we have to do them very well. As the United States Attorney, I take these two obligations very seriously. I work for the Department of Justice. To me, justice means safety for all, security for all, and equal protection and civil rights for all.
master andrew luger waxa uu caddeeyey in laamaha ammaanka gobolka looga baahan yahay ilaalinta ammaanka guud ee dadka ku nool minnesota iyo sidaasi oo kale in bulshooyinka ku nool gobolka laga ilaaliyo khatarta iyo dembiyada ku salaysan nacaybka iyo weliba farmuuqa alaaliyaha ayaa tilmaamay inuu isagu ka tirsan yahay laamaha cadaaladda maraykanka taasoo ka dhigaysa inuu cadaaladda si weyn u yaqaano islamarkaasina ay jiraan damaanad qaad amni oo la isku hadlayn karo ayuu yidhi kaasoo loo siman yahay buu yidhi sidaasi oo kalena helitaanka xuquuqda madaniga ah ee gobolka iyo guud ahaanba dalka maraykanka sidaasi oo kale waxaa isna goobta ka hadlay master richard thornton oo ah u qaybsanaha laanta f b i-da ee gobolka minnesota maruu hadlayeyna waxa uu yidhi The FBI is to protect the American people and to uphold the Constitution of the United States. This protection applies to all members in our community without regard to race, religion, ethnicity, national origin, gender, or sexual orientation. Now, our experience tells us that when there is a high profile terrorist attack, such as what happened earlier this week in Brussels, there can be a corresponding backlash and hate crimes directed at members of the Muslim community.
master thornton ayaa waxa uu sheegay in si qoto dheer ay uga hadleen sharciyada iyo qawaaniinta ku saabsiisan khatarta iyo dembiyada ku salaysan nacaybka isaga oo uga baaqay bulshada in ay ka fogaadaan umuurahaasi ugu dambeyntii qaar ka mid ah soomaalidii kasoo qayb gashay kulankaasi ayaa waxa ay soo dhoweeyeen waxyaabihii kasoo baxay kulanka iyaga oo sheegay in loo baahan yahay in bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka minnesota looga fadhiyo in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka gobolka islamarkaana ay wargeliyaan haddii ay la kulmaan hadallo ama ficilo ku salaysan jinsiya nacayb iyo nacayb xagga diintooda islaamka ah
warbixintii la xiriirtay kulankii la xiriiray arrimaha ammaanka iyo sidii dadka soomaalida ah ee ku nool waddanka maraykanka gaar ahaan magaalada minnesoto ay uga qayb qaadan lahaayeen oo uu noo soo diray waryahayaga cabdixakiin cumar jimcaale ayaa ay ahayd halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya midowda yurub ayaa markii ugu horreysay bilowday in dadka magangeliya doonka ahi ee kasoo cararaya dagaalada ka dhacaya dalalka siiriya iyo waddanka ciraaq ay dib ugu celiso waddanka turkiga tallaabadani ay qaadeen mas-uuliyiinta midowda yurub ayaa dib loogu celinayaa dadka magangeliya doonka ahi maanta oo isniin ah si rasmi ah ayay u hirgisay arrintaasi taasi oo qayb ka ah heshiis wadajir ah oo dhex maray bishii febraayo dalalka midowda yurub iyo dowladda waddankaasi turkiga haddii taasi ay hirgasho dowladda waddanka turkiga oo ay ogolaato in dadka magangelya doonka ahi ay soo maraan dalkeeda ayaa waxaa midowda yurub ay ugu sii dimin doonaan in lacago lagu daboolo baahida dadka magangelya doonka ahi iyo in dadka turkiga u dhashay loo ogolaado in qaaradda yurub ay geli karaan bilaa fiisa la-aan wakhti walba oo iyagu doonaan hay-adda u doodaa xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa qorshaha dadka magangelya doonka ahi ee dib loogu celinayo si toos ahi uga hortimid islamarkaana cambaaraysay tallaabadaasi qaxootiga dib loogu soo celinayo waddanka turkiga warkii waad ka dhagaysanayseen kaarta hawada nagala xidhiidha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaacidii warkeenna uu sheegay ama doonaysa inay dib uga bogato waxaa isagoo maqaliyo qoraale ka heli kartaa barta internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu ee radio muqdisho dot net tan iyo kulanti dambe ammaan allah